ururka dhalinyarada iyo horumarinta ee isxilqaan oo kaashanaya bulshada xaafadda buuntaweyn ayaa olole nadaafadeed waxay ka sameeyeen suuqa qudaarta iyo buuntada xidhiirisa xaafadaha buuntaweyn iyo xaabataako ee magaalada beledweyne ujeedka loo sameeyey ololaha nadaafadeed ayaa waxaa ugu muhiimsanaa sidii loo soo celin lahaa bilicda suuqa qudaarta iyo buundada weyn taas oo door muhiim ah ka qaadata isku socodka gaadiidka dadweynaha iyo ganacsiga haddaba si wadajir ah waxaa ugu hadlay ololaha nadaafadeed guddoomiyaha ururka dhalinyarada isxilqaan ee magaalada beledweyne iyo guddoomiyaha xaafadda buuntaweyn kuwaas oo tilmaamay ahamiyadda ay leedahay in laga shaqeeyo bilicda magaalada waxaan qabanay hawshan nadaafadda ah nadaafadaasna waxaan ka qabanay buundaweyn buundada bartamaheeda ilaa iyo buundada hoosteeda ilaa ay wadada dheer oo gelayso suuqa weyn ee qudaarta ee suuqa dabageed loo yaqaano alxamdulilah ilaahay ayaa noo fududeeyey insha allah hawshaasna waa isxilqaan keligeed ma ahayn waxaa waxay iska garabsadeen maamulka dowladda hoose ee horkacayso maama nadar tabaax kheyr allah siiyo iyo guddoomiyaha xaafadda buundaweyn intaas ayaa iska garabsaday iyo annagoo ururka dhalinyarada isxilqaan ah wallaahi howshaan sida aa u jeediin waxaawaaye howl badan ayay ahayd keligeenna ma ka bixi karin waxaawaaye isku duubni iyo isgarbistaag wax kasta waa lagu qaban karaa marka sida aa u jeediinna waxaawaaye suuqa dabageedna qashin badan ayaa yaalay waa suuqii ugu weynaayay gobolada gobolada dhexe qudaarta laga daabulaayay ilaa waqooyi loo daabulaayay ilaa etoobiya marka asigana si nidaam ayaa howsha looga qabtay waa la nadiifiyey buundaweyn sidoo kale buundada korkeeda ayadana waa la xaaqay hoosna qashinkii ayaa laga soo daabulay saaki waxaan nadaafad xaafadda buundaweyn laga sameynayo ololo nadaafadeed ololahaas oo qeyb ka ahay dowladda hoose magaalada beledweyne duqo magaalada nadar tibax maalin labada ayaamihii dambe ee afarta xaafad magaalada beledweyne nadaafad ka sameyneysay saaka xaafadda buundaweyn ayaa laga sameeyey kaas ahaan suuqa weyn ee suuqa dabageed ee qudaarta xaafadda buundaweyn ilaa iyo buundada ilaa iyo suuqa dabageed insha allah nadaafadan waa socon doontaa insha allah bilaha inta sanadka ka dhiman hadduu alle idmo inay socoto insha allah aan rajeyneynaa afarta xaafad magaalada badan insha alla sidoo kale iyada nadaafadaas way ka socon doontaa maahan markii ugu horeysay oo ururka dhalinyarada isxilqaan ee magaalada beledweyne uu olol nadaafadeed ka sameeyo magaaladaasi